aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir weli ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanta ku haya magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo soddon kilomiter u jirta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya muddo saacado ah ayaa halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta sidaad sheegtayna balcad iyo magaalada muqdisho way isku dhow yihiin weliba wadada marka la marayo laamiga si xawaaro leh ayaa lagu tegi karayaa haddana waa su-aal muhiim ah maxaa dowladda federaalku ay ugu gurman la-dahay magaalada balcad laba arrimood ayaa loo aaneyn karayaa haashimow mid waxay tahay waxaaba loo gurman waayey maalmihii lasoo dhaafay meelihii dagaaladu ay ka dhacayeen ee shabeellaha dhexe oo aad la socotay oo ciidamo wixii markaa ay haysay dowladda federaalku ay geysay heer xaaladdu ay gaartay in muqdisho laga waayo ciidan oo kuwa jooga magaalada gaalkacyo xasan sheikh uu telefoon kula hadlo nin la yidhaahdo liibaan shuluq iyo markaa ciidamo aan badnayn loo soo diro muxuu ahaye qaybo ka mida gobolka hiiraan marka taas ayaa muujinaysay ciidamo la-aanta iyo gurmad la-aanta haysata dowladda federaalka marka la eego magaalada muqdisho intaasi waxaa dheer haddii qaybo ka mida ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan tusaale ahaan waardiyeynta xarumaha sida waxaad arki jirtay koofiya guduudda madaxtooyadoo kale oo waqhtiyada qaar xataa ku dhimanayay nuur dugle iyo coosweyne iyo meelo la mid a xataa lama diri karayo maxaa yeelay maanta ciidamada dowladda federaalka wixii gurmad sameyn lahaa iyo kuwii horey u joogay dhammaantood waxaa la geliyey heegan si ay u soo dhoweeyaan abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya xalay ayaan dhegeystayaasha usoo tabinay dhuuxa wareysiyada in xarumaha dowladda federaalka laga taagay calanka etoobiya sawirka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed markaa lagu soo xardhay boorar iyo halkudhigyo lagu muujinayo inuu gacal yahay ninka etoobiyaanka ah ee badda soomaaliya ee loo saxiixay ee doonaya in si kama dambays ah maanta loogu saxiixo marka waxaa heegan la geliyay dhammaan ciidamadii dowladda federaalka booliis ha ahaadeen taraafik ha ahaadeen waddo walba ayaa la istaajiyey gaar ahaan wadooyinka loogu talagalay abiy axmed inuu maro oo lagu soo dhoweeyo marka maxay u gurmadaan haddii lala wareego magaalooyinka oo dhan waxaa uga muhiimsan dowladda federaalka maanta abiy axmed soo dhoweyntiisa iyo maaragtay u alalaasidiisa ayaa uga muhiimsan runtii sida muuqanaysa arrintanna waxay dadka qaar dowladda federaalka taageero ku tilmaamayaan mid niyajab ah oo dad badan oo taageerayey ayaa ka soo horjeeda abiy axmed imaanshihiisa iyada oo la og yahay in badda soomaaliya iyo qadiyadeeda iyo xasan sheekh inuu dhahayay abiy axmed waxba nagama quseeyaan etoobiyaan waxba nagama quseeyaan badda soomaaliya ay rabaan inay qaataan etoobiya wax kale uma socoto ummadda soomaaliyeed waa inay u midoodaa waa in la iska dhiciyaa ninkii dhahayey ayaa maanta wuxuu leeyahay waa walaalka weyn magacaasaa loo bixiyey abiy axmed dowladda federaalka dhexdeeda xildhibaanada iyo markay hadlayaan dadka taageera waxaa loo bixiyeyba walaalka weyn big brother ayaa loo bixiyey marka walaalkeen weyn ayaa imanaya waayo maanta xaaladdu runtiina arrintan waxay imanaysaa iyada oo shirkii magaalada ankara ka dhacay aada la socotay dadka soomaaliyeed ay guux fara badan ka qabeen haddana maanta in magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyo halka uu ka khudbeeyo dabcan dadka soomaaliyeed la marin habaabiyo hadda waxaa jirta eritrea oo kale iyo etoobiya waxay qarka u saaran yihiin dagaal inuu ka dhex qarxo weliba wax cidda carcarta qabta waa eritrea oo eriterea xataa waxay diiday in etoobiya ay ka hadasho badda eriterea iyo xeebaheeda inay soo hadal qaado dagaal ayaa ka dhalan kara baa layidhi meel meeshan ahna waxaa la leeyahay waa loo saxiixayaa waa xaq bay u leedahay waa landlock waay wadankooda bad la-aan weeyaan waa intaasoo milyan etoobiya tiradeeda ayaa la badinayaa oo laleeyahay waa boqol milyan soomaalidana mataqaana waxaa lagu tilmaamayaa dad aada u yar adoo la socda soomaalida iyo iyo tiradooda marka haddaan usoo laabta marka saaka dowladda federaalk waxay u gurman la-dahay waxa weeyaan soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha ee etoobiya abiy axmed weeyaan haashimow waxaa markaa gurmadka ka hortaagan dowladda federaalka welina ciidamada mujaahidiintu waxay ku sugan yihiin magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay noo soo sheegayaan dhegeystayaasha uuna ku soo warramayo waryaheenna maxamed ciise cali oo gobolka shabeellaha dhexe nooga soo warrama